madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa wareegto madaxweyne oo uu soo saaray ku amray in la ballaariyo cunaqabateennada uu maraykanka horay ugu giijiyey kuuriyada waqooyi taasoo uu kaga jawaabayo weerar internetka ah oo qolyaha sida sharci darrada ah macluumaadka kombiyuutarada gaarka ugu dusa oo lala xiriiriyey xukuumadda biyonyan ay u geysteen macluumaadka istuudiyaha shirkadda sony pictures entertainment ee dalkan maraykanka xukuumadda kuuriyada waqooyi ayaa si cara leh uga jawaabtay cunaqabataynta cusub ee maraykanka iyadoo ugu yeertay siyaasado cadaawad iyo wax caburin ay ka buuxdo oo ka dhana biyonyan oo ay qaadatay washington qof ka hadlayey telefishinka ay dowladdu maamusho ee kuuriyada waqooyi oo akhrinayey war qoraalo oo ay biyonyan kaga jawaabaysay cunaqabatayntan cusub ayaa yidhi cunaqabateyntan waxay qayb ka tahay siyaasad ay si joogtaa u qaadato washington oo lagu caburinayo kuuriyada waqooyi buu yidhi sidaa daraaddeed in sababba la'aan lasii qaso cadaawtooyada ka dhexaysa labada dal ee shacab maraykanka kuma gaarayo rabitaankiisa waxayna keliya sii xoojinaysaa rabitaanka biyonyan ee difaaca qarannimadeeda iyo madax bannaanadeeda madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa jimcihii saxiixay wareegtadan madaxweyne ee cunaqabateynnada cusub duldhigaysa biyonyan cunaqabatayntan ayaa si gaara u beegsanaysa saddex hayadood iyo toban shaqsi oo ka tirsan taliska shuuciga ah ee uu hogaamiyo kim jong un saraakiil u hadashay aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in cunaqabateynadan ay yihiin kuwii ugu horreeyey tallaabooyin ay doonayaan inay ku ciqaabaan kuuriyada waqooyi iyadoo laga jawaabayo daandaansi isdabajoog ahaa oo ay waday oo ugu dambeeyey bay yidhaahdeen weerarkii internetka ee shirikadda sony war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa iyana lagu sheegay in cunaqabateynadan cusub ay sii giijinayaan kuwii hore u saaraa kuuriyada waqooyi waxaase lagu xoojinayaa in shakhsiyaad gaar ah laga mamnuuco inay xiriir dhinaca maaliyadda ah iyo macaamil kale la yeeshaan maraykanka iyo sidoo kale in laga hor joogsado muwaadiniinta maraykanka inay la macaamilaan kuuriyada waqooyi saddexda hay-adood ee ay cunaqabatayntu beegsanayso ayaa waxaa ku jira hay-adda sirdoonka ee kuuriyada waqooyi hay-adda ishaafalataynta iyo iibinta hubka u qaabilsan xukuumadda biyonyan iyo shirikadda kuuriyada waqooyi ee ka ganacsata macdanta kana shaqaysa horumarinta ganacsiga dhinaca kale tobanka qof ee sida tooska loogu magacdhabay cunaqabatayntan ayaa la xiriirinayaa mid ka mid ah saddexdan hay-adood ama dowladda kuuriyada waqooyi bartamihii bishii ina dhaaftay ee desembar sanadkii tegey ayay ahayd markii madaxweynaha maraykanka barack obama uu ballan qaaday in maraykanka uu jawaab muuqata ka bixin doono weerarkii internetka ee loo geystay shirikadda sony shirikadda sony ayaa marka weerarka loo geysanayay ku howlanayd inay sii dayso waraysi ku aadan filim khiyaali ah oo laga sameeyey hay-adaha sirdoonka ee maraykanka oo qaarajinaya madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un horey maraykanka waxa uu cunaqabatayn ugu hayay kuuriyada waqooyi taasoo la xidhiirtay barnaamijkeeda hubka nucleerka tanina waa cunaqabatayntii ugu horreysay ee kuuriyada waqooyi lagu soo rogo sababo la xidhiira ammaanka dhinaca internetka